deegaanada somalilan waxaa ka dhacday doorasho qof iyo cod ah taas oo ay ku tartamayeen musharaxiin doonaya inay ku guulaystaan xilka madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan musharaxiinta igu cadcada ee xilka doonaya madaxweynaha inay ku guulaystaan waxaa ka mid ahaa madaxweynihii lagu guulaystay ee muuse biixi cabdi oo matalaya xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha guulaystay cabdiraxmaan ciro oo isaguna matalaya xisbiga wadani iyo musharaxa saddexaad oo ahaa faysal cali waraabe oo isaguna matalaya xisbiga ucid musharax cabdiraxmaan ciro oo ku guulaystay xilka madaxweynaha cusub ee somalilan waxa uu helay codad gaarayo afar boqol iyo toddobo dhibic sagaal boqol iyo siddeed cod halka madaxweynaha laga guulaystay ee muuse biixi uu helay laba boqol labaatan iyo shan dhibic shan boqol sagaal iyo toban cod musharaxii saddexaad ee doonayay qabashada xilka madaxweynaha somalilan ee faysal cali waraabe isaguna waxa uu helay afar kun lix boqol sagaashan iyo sagaal cod sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada maamulka somalilan komishinka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen kow xisbiga wadani laba ururka kaah saddex xisbiga kulmiye halka natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamed ugu dambayntii sida ku cad qodobka boqol iyo sideed iyo soddonaad fikradda koowaad xarafka xa iyo qodobka boqol iyo lix iyo afartanaad fikradda afraad komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinaya maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah allah mahadleh si kastaba ha ahaatee doorashada ka dhacday deegaanada somalilan ayaa ahayd doorasho qof iyo coda waxaana doorashadaasi ku soo baxay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan ciro iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka cusub ee somalilan maxamed cali cabdi oo labaduba ka socday xisbiga wadani